bilowgii cutubka saddex iyo tobnaad abramna masar wuu ka baxay isaga iyo naagtiisii iyo wuxuu haystay oo dhan luudna wuu raacay oo wuxuu tegey xagga koonfureed oo abraam hodan buu ka ahaa xagga xoolaha iyo lacagta iyo dahabka xagga koonfureed ayuu ka tegey oo wuxuu u socdaalay ilaa beytel meeshii bilowgii ay teendhadiisu ahayd ee u dhaxaysay beytel iyo aaci ilaa meeshii allabariga oo uu horaantii halkaas ka sameeyey oo meeshaasuu abraam magaca rabbiga kaga baryootamay oo luud oo isna abraam la socday wuxuu lahaa adhi iyo lo' iyo teendhooyin dhulkuna ma uu qaadi karin iyagii hadday wada deganaan lahaayeen waayo xoolahoodu way badnaayeen oo sidaa daraaddeed ma ay wada deganaan karin diriir baana ku dhex jirtay xoolojirradii abraam iyo xoolojirradii luud markaasna reer kancaan iyo reer faris dhulkaasay degganaayeen oo abraam wuxuu luud ku yidhi waxaan kaa baryayaa inaan diriiru innaga dhex dhicin aniga iyo adiga iyo xoolojirradayda iyo xoolojirradaada maxaa yeelay waxaynu nahay walaalo dhulka oo dhammu sowkaama horreeyo waxaan kaa baryayaa inaad iga guurtid haddaad bidixda tagto midigtaan tegayaa haddaad midigta tagtona bidixdan tegayaa kolkaasuu luud indhihiisii kor u taagay oo wuxuu arkay bannaankii webi urdun oo dhan iyo inay meel waluba aad u waraabsan tahay intaan rabbigu baabbi'in sodom iyo gomorra wuxuu u ekaa beertii ilaah iyo sida dalka masar markaad tagto xagga socar markaasuu luud wuxuu doortay bannaankii urdun oo dhan oo luud xagga bari wuu u socdaalay oo way kala guureen abraam wuxuu degay dalkii kancaan luudna wuxuu degay magaalooyinkii bannaanka ku yiil oo teendhadiisii wuxuu u wareejiyey xagga sodom haddaba dadkii sodom shar miidhan bay ahaayeen ilaahna aad iyo aad bay ugu dembaabeen oo rabbigu wuxuu abraam ku yidhi intii luud ka guuray kadib indhahaaga kor u taag oo meeshaad joogto ka fiiri xagga waqooyi iyo xagga koonfureed iyo xagga bari iyo xagga galbeedba waayo dhulka aad aragto oo dhan waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaga weligiin farcankaagana waxaan ka dhigi doonaa sida ciidda dhulka haddii nin ciidda dhulka tirin karo farcankaagana waa la tirin doonaa balkac oo ku dhex soco dhulka dherarkiisa iyo balladkiisa waayo adigaan ku siin doonaa oo abraam teendhadiisa wuu wareejiyey oo wuxuu yimid oo degay dhirtii merme oo ku tiil xebron oo halkaasuu rabbiga meel alla bari uga dhisay